xaggee ku laayeen dadkan dadka waxay ku laayeen buulamareeray ku laayeen buulamareer dab safara oo xabar usoo socday ahaayeen buulamareeray ku laayeen
waa meeqa qof dadka aad sheegtay in la dilay dadka sa- dadka saaka la dilay waa afar qofood waay afar qofood waayo ma garatay
maxay tahay sababta amisom ay u dishay dadkan
dadka amisom sababtay u dishay sabab aan anagu garanayna maahan amisom welihan dadka shacabka saasay u leynaysay maxaan ku idhahdaaye qof kastoo aragta saasay u dishay shacaba
waa gartay marka dadkan ma baabuur ayay saanahayn muqdishoy u soo socdeen mise een, buulamareer ayay ku s- baabuur mina mina bajeeray wateen safaray ahaayeen mina bajeeray wateen jidkaa loo galay dadkii waa la soo dejiyey dhulkaa la keenay waa la laayay indhihiyaa laga bixiyey sisirxaa loo dilay gaarigiina waa waa waa xabadaa lagu shaandheeyo waxa qabaa male
ay hadda magaalada maxaa ka socda marka
magaalada ummadda waa kacsan tahay mudaharaad waaye meel fuwan male dadka la dili waa dad birmajerta ah ummadda ilaah iyo dhahankaa waa doodiyihiin dadka safar maaha dadka deegaankaa waay dadka deegaankaa waay deegaanka buurmare dadkii ku dhashay waayo deganaa waay ayayaa ku jirta ayayaa ku jirto waxa la dila ayayaa ku jirto sideetanisan jira afarta qof laba aragay ahaayeen laba dumaray ahaayeen
ma og tihiin sababta amisom dadkan ay u dishay marka haddii aad tihiin dadkii deegaanka sababta amisom ee dadkan uleysay waxaa weeye waa waa waa soomaali xasuuq waaye annaga saasaan u naqaa sabab kale male dadkaa dad wax galabsaday maahan dad shacaba waaye waxaa waaye waa markii afaraad waa markii shanaad oo buuramareer dadkaan oo kale ay waxay sababsadeen male waxaa weeye amisom way soo baxaysaa toddoba saacay soo baxaysaa dadka way leynaysaa xataa hadday qof socoto wayso magaalada gudaha joogta ay ka tagtay dhagax ku tuurayaan yaa wara qofka markuu yidhaa oo albaabka furan xabay markuu siinayaan waayahay maamulka een, mas-uuliyiintii deegaanka ma la xiriirteen oo arrintan ma u sheegteen waan u sheegnay saraakiisha ciidamada maamulka national guddoomiyaha degmada waan u sheegnay waxaa kaloo u sheegnay taliyaasha ciidanka waan u sheegnay xeerada aan waa tagnay militariga waan tusnay maydka iyo kulli maamulka guddoomiyaha